fatahaaduhu waxa ay saameyn xoogan ku yeeshaan xaaladaha nolosha caadiga ah ee bulshada waxa ay sabab u noqotaa korarka qiimaha miciishada maadaama uu yaraado ama uu go-o isu socodka gaadiidka wax soo saarka tacabka beeraha iyo ganacsiga guud ahaan ee deegaanadu ay fatahaaduhu ku dhuftaan tuulooyinka la isku yidhaahdo afarta tuulo ee hoos yimaada degmada tani juhar waxaa godoomiyey fatahaadaha webiga shabeelle waxaana bulshada halkaa ku nool lasoo derisay xaalad nololeed adag sida baranuur oo ka mid ah dadka ku nool tuulada ceelka cusubba uu leeyahay inkastay ku tiirsan tahay macnaha fatahaadaha webiga hirshabelle ay macnaha oo la daba joogo farta hurmay ay kusoo macnaha fatahaada kusoo gasho waayahay fatahaadahaasi baranuur ma soo gaareen deegaanka ceelka cusub oo wax saameyna miyay ku leeyihiin fatahaadaha si wanaagsan intaas oo mar ay kusoo laabto waayaanba ay ay macnaha ay macnaha wax gaarsiiyaan ceelka cusub ilaa gaaleef tuulada gaaleef ilaa warciise ilaa xawaahay aaday u saameysa maaha farta hurmay waayahay bal kabaran sidee loo helayaa adeegyadii bulshada ay u baahnaayeen ee tuulooyinkaasi dadweynaha ku nool ah sidee loo heli karaa maadaama gawaaridii magaalada soo gaari jiray iyo kuwa tuulooyinka ay biyaha kala gooyeen cabdifataaxow waxaa la adeegsanayaa dooman matoorale aa la adeegsanayaa dadka ay adeegsanayaan qobolna waxay adeegsanayaan inay waxauahay isku dayaan inay macnaha dhex maraan iyakoo waxau ahay naftooda macnaha waxay ahay inay dhex maraan dadka aan awoodin inay intaas macnaha lacagta iska baxshaanay macnaha ay ku gudbaan doon doomanka matoorada waayahay bal xaaladda marka bulshada halkaasi ku nool waa sidee oo biyahaasi ay godoomiyeen cabdifataaxow waxay ku jiraan barakac dadka qaarkood waa ka baxeen tuulada ceelkusub waa ka sikoodeen fatahaadaha kusoo sameeyey asay dib uga qaxeen macnaha si ay gabaal uga sikoodan ay uga qaxeen dhanka bari ay uga baxeen maana waxaa gebi ahaan go-ay wadooyinka degmada tani juhar ku xiri lahaa tuulooyinka ceelka cusub warciise gaaleef iyo qaar kale oo ku dhow dhow kuwaasoo ay fatahaaduhu goodoomiyeen